dowladda tailan ayaa xabsiga dhigtay afar iyo toban qof oo soomaali u badan kuwaasi oo ku sugnaa caasimadda waddanka tailan ee bangkok ciidamada booliska ee dalka thailan ayaa xiray afar iyo toban qof oo toddoba ka mid ay soomaali yihiin halka kuwo kalena ay weli baadigoobayaan ciidamada tailan ayaa ka wada dalkaasi waxaa loogu yeero ra'af oo ay ku qaqabanayaan dadka ajaanibta ah ee sida sharci darrada ah ku gala waddanka thailan dadkani oo inta badan ka soo jeeda qaaradda afrika ayaa lagu qabtay caasimadda waddanka tailan ee bangkok dadka la xiray oo toddoba ka mid a ay soomaali yihiin ayaa lagu eedeeyey in ay si sharci darro ah ku galeen dalkaasi tailan ciidamada booliska ee dalka thailan ayaa howlgal gaara oo ay ka sameeyeen caasimadda waddankaasi ee bangkok ayaa waxa ay ku sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen afar iyo toban qof oo toddoba ka mid ay ka soo jeedaan dalka soomaaliya halka inta kalena ay ka soo jeedaan dalalka nigeria iyo maraykanka ciidamada ayaa xusay in dad ka soo jeeda dalalka nigeria iyo maraykanka ay baari doonaan dalkugalka ay wateen sidoo kale ciidamada ayaa sheegay in ay jiraan dad kale oo weli ay ku raad joogaan kuwaasi oo ku dhumaalaysanaya qaybo ka mid a magaalada bangkok ee caasimadda waddanka thailan arrintan ayaa imaanaysa xili ay ciidamada boolis dalka tailan ay xabsiga dhigeen toddobaadkan in ka badan konton qof kuwaasi oo ka soo jeeda dalal dhowra oo ka tirsan qaaradda afrika ayadoona la sheego in arrintani ay dowladda tailan uga gol leedahay ama ay ku bartilmaamaysanayso dadka madowga ah ee ku sugan dalkeeda